deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka jira baahiyo dhanka adeegyada aasaasiga ah oo haysta bulshada deegaanadaasi baahiyaha ka jira deegaanada galbeedka kismaayo ayaa waxaa kamid ah biyo la-aan baahsan taasoo bulshada ku abuurtay xaalad hubanti la-aan ah sidoo kale ma lahan goobo caafimaad iyo waxbarasho toona haddaba xildhibaan cabdirashiid cali oo kamid ah golaha wakiilada jubbaland islamarkaana booqasho ku tegay deegaanada galbeedka kismaayo ayaa ah isagoo la hadlaya bulshada deegaanka sheegay in lasoo gaarsiin doono adeegyada aasaasiga ah islamarkaana la dabooli doono baahiyaha ka jira deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo annagoo dadaalaan wadnaa waxaa sheegateen waa helaysiin wax badanaan nii maqanaa owe oo tuulooyinkan u maqan oo aan ka wada hadalnay sida biyahoo kale ma fahantaday wasaaradda biyaha way og tahay ee, wax badanoo waxaa jiraan tuulooyinkan oo loo loo gudbiyey qoron liiskooda xaggay yaallaan waa nina maqiin waxaa hadda niigu sii mahad celinayaa inuu nagu soo biirtay tuulo eh, ma- aan dhehe tuulo la dhahaya aqbambala waa arkaysin waa tuulo weyn oo la yaqaana ciidana waxaa la rabaa si dhib in loola shaqeeyo sida iniga haddaad isku xirnaatiin waxba ma weynaysiinba yah kolley waa ogna cabasho badanaa tuulooyinka dhan yaala waxaana ka mid ah biyo la'aanta waxa ugu daran biyo la'aan waaye insha allahu tacaala waxaan hadda ballan qaadaynaa inaan biyaha si degdeg tuulooyinka lagu soo gaarsiiyo Ee, arrinkaasna haddaan ka howlgelinaa insha allahu tacaala wixii kaloo dhimanna hadda waan ognahay iidan taas waa nii soo gaarsiinaya insha allah Ee, waana nii soo salaannay oo maadaama ehelka aad tihiin tolka aad tihiin waa nii soo salaannay waa qasab irid walba inaan tagna aan garaacna baahi walba ni heese inaan hor istaago waa ku khasbanay maxaa yeelay anaa anaa kitaab anaa kitaab nii mare hadda ka bilaawdana waxa wixiin waa nila keenayaa waana helaysin iskuulkii waa waxaan malaynaya waa dhisan yihin maxay madrasadii ceelkii wana dhisan yihin gari- garigaan iga maqan hay-adahan insha allahu tacaala waxaad ka dambeeya u imaanayn laakiin waxaas dhan maxaa ka horeeya amnigii maxaa yeelay ee, haddii annaga aan meesha amni aan ka dhigi wayno cidna soo raacaysa malaha nin walba waa jaakiraa marka wuxuu leeyahy meesha amni maahan laakiin haddii ani beri intaan gaarida soo qaad keliya meesha aan imaado maxaa dhacay yah cid marka been sheegi karta malahan marka waxaan rabaa waxaad ka dambeeya anoo nagu soo laabanaya